Deeqdan oo isugu jirtay bur, bariis, sokor, saliid iyo timir kana timid xarunta gargaarka iyo howlaha bini'aadantinimada ee Boqor Salmaan isla markaana loo wakiishay hay'adda Tadaamun ayaa maalinkii labaad la gaarsiiyay kun iyo laba boqol oo qoys oo dayar ah kuwaasi oo ku nool kaamka barakacayaasha ee magaalada Baydhabo waxaa goobjoog ahaa goobta lagu qiiminayay deeqda raashinka ah maamulka degmada Baydhabo mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda Boqor Salmaan hay'adda Tadaamun iyo dadka loo qeybiyay deeqda gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada Baydhabo Aadan Cali Aadan ayaa ka warbixiyay deeqda lasoo gaarsiiyay maamulka koonfur galbeed isagoo u mahad celiyay hay'adda Boqor Salmaan iyo hay'adda Tadaamun wali joognaha magaalada baydhabo gaar ahaan meeldii oo gargaarka oo laka qeybiyaay oo geedka bulshada baydhabo dadkii barakacyaashii walalka siyaay roogna taasi oo ee, runtii unanii ewal eed baalana gaalanka ah guud ahaan ee, deegaanada koonfur galbeed adeegyada laku haayo una mar walba meel raayuso kuma hadyaana hay-adda tadaamo oo ee, geebiyaasi raashin yaananka daagda hay-adda boqor salmaan ee, yamay geebiyohaynaha mashruuci oo afaraad geebtislamaad oo baydhow shalay koo hayti geekan lama hayti yala geebiyahay waa maalin jamaacew marka dadka iida maxmedow saada la ogtaaba waa dadkan dadkii barakacyaashii waaye oo dadkii ugu liitay oo hoos communitigii shalay waxa siinayna ayaga naftarkoogaba kama liitaan marka ee, runtii waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin sida wanaagsan oo dadka tabaalaysan mar walba waxa loo siinayo oo loo oo u garab taagantihiin maamulka degmada baydhabo waa idinkaga mahadcelinayaa Ee, anagoo ka wakiilah maayarka degmada baydhabo waxaan leenahay waa mahadsantihiin cid allaali ciddii ka geysatay gacan ee, boqolkiiba boqol waan u mahadcelinaynaa Ee, way jeelnaaha shalay kun ilaa ma boqolaa la geebiyaay geekana kun ilaa ma boqolaa la biyaay marka waana dadkii lanka tala galay oo haweenkii oo ee, haayeen dadkii oo adholoodka haayeen oo ogonleyta haayeen oo linka tala galay dad masaakiin aan shaqaysadaan iyo haayeen iyo meel raayalasi ma iidin lena marka insha allahu mahadsantiin Ee, haddee wada shaqaynta fayla oo mar walba dowladda koonfur galbeed iyo maamulka degmadiisan lalatiina siin kuma hadayaan insha allahu qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqda raashinka ah ayaa u mahad celiyay hay-adda gargaarka iyo arrimaha bini'aadantinimada ee Boqor Salmaan boqortooyada sacuudi ilaahay ilaahay aan mahadnaqay horta maadada koowaad allah haneen qaaday boqortooyada sacuudi haneen dhiibti yeeda anka mahadnage labaatan jarkii hana deersiina mahad wiinga niileeyey ilaahay wiina waa hedahayti totanku roong aksiinku fadaana totanku fayle fadaana ilaahay jinnadiisaan wiin titanku roong ilaahay jinnadiisna fadaana isiina mahadasiing nagaana labaatan jarkeena deersiina mahad i shukriinka naqaana aya dadkii raashinkunniinshani maha sinyin do'ay sinyin keer allasii ilaahay ajar i hasanaadku sii hatana howalkel hono siyang migin alla ilaahay n gargaar adduunyo aakaraab alla nka gargaar maha sinyin sacuudi arabiya muslimiinta jooga raashinkanay noo keeneen wakhti fiican bay noo keeneen way ku mahadsan yihiin khayr allaha siiyo khayr allaha siiyo muslimiinta iyagaa may fadaana inaa haddana noogu soo badidaan raashin kale noo keentaan kanna waa ku mahadsantihiin walaalayaal khayr allaha idin siiyo ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay ha idin barakeeyo waa mahadsantihiin deeqda raashinka ah ayaa wax badan u tari doonto qoysaskii ka faa'iidaystay iyadoo loo keenay xilli ay baahi weyn u qabeen